yihiin dhammaan shaqaalaha damsan iyo dhegeystayaasha idaacada damsan marka hore habeen wanaagsan shirkii newdinka feskiisii labaad wuxuu ahaa shir teknika ah oo dadka sameeyaal ilaa afartan dowladada caalamka ah oo united nations ugu horeeyo ilaa eyuda ilaa dowladda soomaaliya madaxweynaha sharaf alxasan sheekh maxamed hogaaminayay iyo wasiiradiisa kabineedka dowladda xukuumadda marka shirkaas wuxuu ahaa shir looga hadlayay waxyaalaha capacity buildingka ama dowladda soomaaliya sistamka lacagaha securitga human rightska waxaasoo in lagu federal systemka marka waxay ahayd taabkee ayaa lagu horumarin karaa dowladaga soomaaliya ayuu shirku ahaa si fiican buu u dhacay iyadoo mataqaanaa ay adduunka uga soo qeyb galay dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed si fiican uguma dhicin maadaama uu khilaaf siyaasadeed oo foorduyayo hawshii loo beena waxna kala soo qaban shirka waa uu soo gabagaboobay haddana maraykanku kal hore rajaxumo buu ka muujiyey waxaana la sheegay wafdi aad u hooseeya uu u diray shirka marka ma la dhihi karaa rajaxumo maraykanka uu muujiyey maadaama ay jirto shirka wax badan oo soomaaliya miro dhal u noqon kara xilligan kama soo bixin marka dowladda maraykanku hadduu yahay shirka hogalaan laheed waxay iman lahaa ku-xigeenka arrimaha dibadda arrimaha afrika hadda waxaa kasoo qeyb galay wakiilka ka socda safaaradda soomaaliya kenya iyo waxaa kasoo qeyb galay wasaaradda arrimaha dibadda state departmentka qof ka socda laba qof bay hadda soo direen wafta hoose soo direen haddaanu xogayaha arrimaha dibadda john kerry inuu iman lahaa ma dhici karta ama ku-xigeenkiisa arrimaha afrika marka maraykanku waxaa taladiisa u jeediyay maadaama madaxda soomaaliya geedeen ayuu intaa uu ka xalaaqay marka wax lagu cusub maaha maraykanku mar kasta uu yaqaanaa argoosiga siyaasadeed maadaama isagu aaminsan yahay inuu adduunka biyu oo dhan uu ku haysto marka qof walba taladiisa diida wuxuu isku dayay inuu banaanbax u sameeyo marka saas uu shirku uga baaqay banaanbax ahaan buu shirku uga baaqay waayahay marka dad badan baa hadda aaminsan in shirkan waxyaabihii inta badan la damacsanaa in lagu soo hadal qaado qayb ka mid a aan lagu soo qaadin maxaad nooga sheegi kartaa shirkan wuxuu ahaa inuu madaxweynaha soomaaliya iyo wafti maraykanka euda denmark wuxuu ahaa prime ministerka iyo wasiiradiisu inay yimaadaan oo roadmapka soomaaliya lagu gaariayuu ahaa shirkan in lagu qabto waa lagu guuleysan waayey maadaama k iyo madaxweynuhu ay ku kala tegeen oo nicolas kay yahay xilkeeda ugu qaabilsan security councilka soomaaliya marka nicolas kay waa xubin muhiim ah oo dowladda soomaaliya iyo caalamka ayuu udhexeeya marka maadaama ilaa shirkan isaga iyo faarax cabdiqaadir ilaa salaanta fiican iskaga iqaadeen markaa shirka joognayd marka arrintaas ayaa aad iyo aad caalamkuna ula sabtay nicolas kay ula sabtay marka halkaa wey halkaa arrintu qartad haddii dowladda soomaaliya aanay la shaqayn wakiilkooda caalamka soomaaliya u qaabilsan arrintu sii adkaanaysaa waana mataqaana waana wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska iyo tiimkiisu waxay aad u daafacayeen wakiilkooda ama dadkooda ay taageerayaan oo ah nigaskii marka arrinta way arrinta ugu adag ee hadda soomaaliya taalla madaxda soomaaliyeed iyo waxay aad isku haystaa xilliga gaarka ah waayahay khilaafka hadda ee madaxda dowladda u dhexeeya oo aad sheegayso in shirka new dealka intii lagu jiray xitaa la dareemayey wuu sii laba kacleeyey oo heer waxay maraysaa baarlamaankii uu kulankiisii caadiga ahaa yeelan waayo arrimaha muushinka awgeed iyo fawdo badan oo jirto arrinkaas markii aad fiirisay maxaa kuu soo baxay wallahi waxaa ii soo baxay mas-uuliyad xumo madaxda soomaaliyeed waddanka soomaaliya afar iyo labaatan sano dagaalkeedu ku jira maanta cabdiweli waa muwaadin soomaaliyeed xasan sheekh maxamed waa muwaadin soomaaliyeed xilkay hayaan shacabka soomaaliyeed bay u hayaan xildhibaanadu waa muwaadin soomaaliyeed xilkay hayaan shacabka soomaaliyeed bay u hayaan waxaa kasii xumo ah waxaad beri ka tegi kartid oo shariif shariif sheekh axmed maanta madaxweyne ma aha cabdiqaadir masalle cabdiqaadir muxuu ahaa qaasim maanta madaxweyne ma aha waxaad beri aan ka tegi rag ay ka tegi doonaan oo baraaministarada ay ka tegeen oo madaxweyne waxay ka tegeen wax maanta waxaa muhiim ah inay dadkeenu fahmaan waxay wax ku yihin waa shacabka soomaaliyeed haddii maanta shacabka soomaaliyeed aanay jaaliska loo soo jeedo aanay ka faa'iidaysan waxaan aaminsanahay sidii sagaashan kowdii ee waddanka u yimaadeen unisom oo mataqaana united nationka soddon iyo kowdooda yimaadeen ilaa hadda fikirka waan aaminsan in amsom soomaaliya laga bixi uma qabsoonaa oo ogtina caalamka way adag tahay meel ciidan lagu deeqa ma jirto meel dagaal lagu deeqa ma jirto liibiya waa ogtiin maanta waxaa ka taagan ciraaq waxaa ka taagan waa ogtiin waa inay madaxda soomaaliyeed maanta jaaniska caalamkuna si looga faa'iideeyaan hadday looga faa'iideeyeen dhowr iyo toban dhowr iyo labaatan sano ka hor meeshii lagula tegay nineteen ninety four ayaa soomaaliya laga guuriyay waxaan ka qoraya two thousand kooxda Soomaaliga ku waa dambiil lama kooxda Soomaaliga waayahay xalku muxuu ku jiraa mooshin baa ee, la sameeyey weli xaaladii way kacsan tahay baarlamaankii baa loo gudbiyey way kasii dartay ra-iisul wasaarihiioo ee, hadlay wuxuu sheegay in khilaafka madaxweynaha dhankiisa uu ka xalismi la-yahay ee, isagu uu diyaar u yahay ee, inkastoo xildhibaanada qaarna ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha qudhiisu dhibaatada ay tahay arrinkan sidee xal dhaba looga gaari karaa halka waxaa looga gaari karaa madaxweynaha sharafta lexad sheekh maxamuud oo ogaada inay arrintu gacantiisa ku jirtaa prime minister isagaa keenay wasiiradana isagaa keenay waxa weeye maanta isaga ayaa xalka uu ku- ku xiraya inuu yidhaahdo waxaan qaatay wixii caalamku ii soo jeediyeen oo ah inaan laba option sameeyo Laakiin, Arrinta eh, eh, waxaa re- waxgarad ugu jeedaa ra-iisul wasaaraha dhankiisa laakiin waxaa la leeyahay xildhibaanada ee baarlamaanka mar kasta carqaladeeya oo kulamadiisa iyo kasoo horjeeda oo fawdada badan sameeya isaga ayaa maalgeliyaa la yidhaha arrinkaa ka waran
arrintan reer wasaare iyo gole wasiire iyo xildhibaana intoo maadgeedka waxaa haysta waa madaxweynaha sharaf alxad sheekh maxamed qofka waa adduunyada isbedelka siyaasadeed prime ministerku maanta wuxuu wakiil ka yahay waa qayb ka mid ah institution waddanka jira waa xukuumadii